xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo xamse cabdi barre ayaa maanta xilkii ka qaaday wasiirkii batroolka dowladda federaalka iyadoo dhanka kale isku shaandhayn samaysay xamse cabdi barre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii batroolka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar moxamed wuxuuna booskiisa ku beddelay daahir shire maxamed oo ka mid ah xubnaha gacanta midig u ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ahna ninkii gacanta ku hayey arrimaha la xiriira shidaal baarista sidoo kale wasiirkii wasaaradda haweenka dowladda federaalka bashiir goobe iyo wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka ayaa xilalkii loo kala beddelay iyadoo bashiir goobe lagu wareejiyey xilka wasiirka deegaanka halka haweeneydii xilkan horey u haysana lagu wareejiyey wasiirka wasaaradda haweenka